suurat nisaana waa madaniya aayaadkeeduna waa boqol toddobaatan iyo lix kelimaadkeedu waa saddex kun iyo afartan iyo shan xuruufteedu waa lix iyo toban kun iyo soddon haadihi suura waxaa suuratu nisaa loogu magacaabay waa likatrati maa warada fiiha min axkaami nnisaa axkaamta dumarka ayaa in badan oo ka mida lagu tilmaamay sidaasaa loogu magac daray suuraddaa suuratu nisaa ee madaniga ah waxa ugu horeeya mawaadiicdeedu waxa weeye alamru bitaqwa allah wa waxdat alasli linsaani wa raabitat raxim dadka waxaa la faray alla inay ka baqaan waxaana loo tilmaamay mastarka iyo meeshay ka soo jeedaan inuu midaysan yahay oo aan u kala duwanayn oo waxaa la yidhi yaa ayuha annaasu taquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha markaa meel keliyay ka soo wada jeedaan oo fa abuuhum aadam wa ummuhum xawaa waxay isugu faanaan markaa meesha ma yaallo asalkoodu waa dhoobo oo aabbahood aadam ka soo jeeda iyaguna taasay u noqonayaan oo asal iyo hanti u ah minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa waxay markaa dhooba dhoobo ugu faantaana dow maahe waa dulmi iyo dowdarro waayo ninna dahab iyo dheeman kama soo jeedo ee waxaa laga soo wada jeedaa min abina aadam wa ummina xawaa wax lays dheer yahay markaa ma jiro ilaa bitaqwa allah ina akramakum cinda allahi atqaakum waxaa markaa suuradda lagu tilmaamay raabitatu raxim xidhiidhka qaraabada iyo in la gooyo diidista laynoo diiday waataquu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam ay waataquu qaطca alarxaam oo goynta qaraabada ka dhowrsado ha ku dhicina iska jira oo ka baqa ayaa layna yidhi waxaa kaloo aayaadka ku sugan axkaamu lyataama wa tacadudu zawjaati wa xukmu lmuhuuri wa xukmu lxajri cala asufahaa axkaamta agoomaha wax ka mid ah iyo tacadudu zawjaad haweenka in la badiyo oo afar la gaadhsiin karo iyo meherka xukumka uu leeyahay meherkii haweenka lagu mehersanayey ee lagu banaysanayey iyo dadka sufahada ah ee caqligoodu aanu ku fillayn amaba waalan ama sabiga ilmaha yar ee carruurta ah dee inaan tasarufka iyo talada xoolaha loo sii dayn ee loo hayo intuu ka taabagelayo ee isagu xoolihiisa uu uga tashanayo wa aatu lyataama amwaalahum walaa tatabadalu lkhabiisa biاlayibi walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum inahu kana xuuban kabiira wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu marka waxaa la tilmaamay agoontii hadday qaan gaadhaan oo rushdi iyo hanuun iyo toosnaanna laga arko dee xoolahooda in gacanta laga geliyo iyagu ha u tashadaane waxaa loo diiday awliyaawal umuur iyo kuwa agoonta u talinaya amarkooda haya inaanay xoolahooda xun ku bedelan xoolaha wanaagsan ee agoonta oo xeradii intay galaan neefka xunay iyagu leeyihiin intay ku bedelaan koodii wanaagsanaa inaanay la soo bixin xoolaha kalena waa la mid waynu ku yacni tusaalun baynu usoo qaadanay nimcoolayda waxaa loo diiday xoolahoodii inaan la cunin iyadoo xoolaha kale lagu dhex darayo waayo waa dembi weyn ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi haddaad ka baqataan agoonta guurkooda inaydaan u cadaalad falin fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathnaa wa hulaatha wa rubaac dee iyaga iska daayo haweenka kale wixii idinka habboonaada dee labalaba iyo saddex saddex iyo afar afarba afar baa ugu badane intaa ka gaah intaad ka gaadhi kartaanba ka guursada ee awooddiinnu ay tahay waxaa alla uu yidhi fa in khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan haddaad ka baqataan inaydaan haweenka u cadaalad fali karayn mid keliya guursada aw iqtasiruu calaa maa malakat aymaanukum oo wuxuu jalaalaynku soo qadarayaa ay fankixuu waaxidatan aw iqtasiruu calaa maa malakat aymaanukum midh uun guursada haddaydaan u cadaalad fali karayn ama ku gaabsada uun midigtiinnu waxay hanatay oo addoontiinna ah daalika adnaa anlaa tacuulu taasaa ugu dhowaansha badan inaydaan leexan oo jawri iyo dulmi aydan ku dhicin halkan aayaddani waxay xasuusisay tafsiirkii horeynu dhammaynay habeenkan halkaa marayay fa in khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan waxaan isyaro dul taagay tacadudka iyo haweenka in la badiyo ilaa afaroo la gaadho arrinkaasaan waxoogaa isdul taagay sababtuna waxay ahayd dee arrinka guurku waa arrin bulsho oo mujtamaca xidhiidh la leh oo muhiim ay tahay in dadku ay aada iyo aada uga taxadaraan waxaan markaa habeenkaa hore tilmaamay caawana aan ku celinayaa ruuxu haddii uu awoodi karo inuu haweenka u cadaalad falo oo uu dhiqi karo hal haween ah wax ka badan dee waa sunna way fiican tahay laakiin haddaanu u cadaalad fali karayn ama aanu awoodi karin hal haween wax ka badan inuu u qaybsamo uu isgaranayo waayo bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira ruux walba naftiisa isagaa u xogogaal oo u aqoon badan dee waa inuu mid ku gaabsado oo fawaaxidatan taa waa inuu ku gaabsado habeenkaa waxaan mithaal u soo qaatay qaacidadii sarfiga ahaydee waxa weeyaan sarfiga markaanu dhiganaynay aanu xafidnay ee ahayd fadxa fadxa uga guur faa'ida kuma xasisho macnaheeduna wuxuu ahaa iminka waxaa farabadatay ruuxu isagoo reer leh oo laga yaabo toban carruura iyo wax ka badan ama ku dhow inuu leeyahay ayuu dee minyaraysanayaa mabay xumaateen dee minyaradiiyo minweynadaba hadduu xaqooda wada siinayee waxaa laga yaabaa un tii weynaydna inay khadka ka baxdo tii yaraydna uu kuiyadun ku gaabsado oo reer dhani halkaa ku baabi'u waxa weeyaan ee reer dhani uu khadkii ka baxo marka arrinka noocaasa dee tacadud ma aha waa idkhaal iyo ikhraaj midna waad bixisuun waa reerkii weynaaye ubadkiiyo awlaadda badan lahaa midna waad soo gelisuun marka maa tacadudina waad infiraado markii horena mid unbaad ku gaar ahayd iminkana tayarunbaad ku gaabsatay arrinka guurkuna ma aha shahwatulfarji iyo ruuxu inuu haweenka ku tamatuco uun maqsadku intaa waa ka wenyi muhiimku waxa weeye dee in xuquuqdii la dhowro oo reerkii la ilaaliyo oo ubadkii la ilaaliyo oo waxa weeyaan dee cadaaladda la ilaaliyo oo lagu toosnaado laakiin dee ruuxu hadduu kolba halkii cusub uun cosabsanayo oo is odhanaya halkana maantana cusub ee halkii hore isaga dhaqaaq dee kaasi guur ma aha tacadudna ma aha markii hore tacadudka aad baan dadka ugu dhiiri gelin jiray iminka laakiin waxaan filayaa intaan kadigaaba ka badan sababtuna wax kale ma aha horta dee waajib kuguma aha afar dumari waa sunno fiican waanaynu jecel lahay afar iyo saddex iyo lababa laakiin war ninkii awoodi kara ee hadday furaashka tahay hadday daryeelka tahay hadday dhinac walba tahay qaybsami kara waa arrin wanaagsan kii aan qaybsami karaynow dee reerkaagaa hore isaga ekow horaa loo yidhi reer hore reer dambe reer hore ma gaadhee marka xaqiiqadu waxay tahay dee dadka yagan meherada iyo waxyaabaha inta faraha badan le ku badan ama dee loo soo cabanayo wax badan oo cabashooyin bulshada ayaan hoos u ognahay marka iminka waxa farabato xaqiiqo ah waxa weeyaan guurkii waa la farabadinayaa laakiin dumarkii lama daryeelayo oo ninkii waxaa laga yaabaa tii horeba isagoon daryeelin oo ay cabanayso dhinac walba ayaa laga yaabaa meel kale inuu u dhaqaaqo dee markaa dembi mooyaane waxba kale maad soo kororhsan markaa haweenka waa in ilaahay lagaga baqo oo taa hore marka aad qanciseed ku fillaato furaash ahaan iyo arrimaha kaleba iyo daryeelkeeda kaleba dee cid kale haddaad ku soo daraysaa fiima axsan ood iyadana ka soo bixi karto laakiin haddaad maalinba meeluun fadhiisanayso halkaaga hore iska fadhi waxba dadka hala goyni waayo haween fara badan ayaa cabashadoodu nafta ay noo keento had iyo jeer odhanaya culimay maad la hadashaan raggii sidaasaan masaladaa ugu celceliyaa marka waxaan leeyahay war ragga waxa weeyaan tacadudun ay kaga dhegtay iyagoon awoodi karaynow reerkaaga hore iska hayso haddaad laakiin awoodi kartood is og tahay dee waa fiima axsan marka jazaakum allahu khayran aad iyo aad baan arrintaa ugu celcelinayaa mana aha inaynu tacadudka diidanno laakiin waxaynu diidanaa waxaan waaqaca iminka kusoo batay ee ruuxu dee kolba inuu dhinacuunu dhaqaaqa reerkii horena aanu daniyo muraatoona ka gelin taasaynu diidanaa waxa kale oo waxa weeyaan axkaamta aayaadkan ka mid ah in qofka safiiha ah een arrinta xoolihiisa u tashan karin dee inaan talada loo sii dayna loo hayo waana baab dhan oo fiqiga ka mid a alxajru cala safiih baabulxajri marka xajrigu waxa weeye ruuxii ama sabi ahaa ilmo carruura inaan talada gacanta loo gelinay intuu taabogelayay uu qaangaadh iyo rushdi ka gaadhayo dee xoolihii in loo hayo agoontii sidaasoo kale in loo hayo o loo maamulo ilaa cinda albuluuqi warushdi ilaa ay ka qaangaadhayaan kana hagaagayaan oo arrinkooda kuwa maamulan kara ay ka noqonayaan waxaa la mid ah qofkii ama waallaa ama dee waxa weeyaan caqligiisu aanu ku filayn ee caqligiisu fududaa marka dadka noocaasa ama haba waalaadaan ama maangaab caqligoodu aanu taam ahayn ha noqdaan ama sabi carruura oon weli taabogelin ha noqdaan in xoolaha gacanta laga geliyaa waa mamnuuc intay ka taabogelayaan ee awood ka helayaan waxaa loo shardiyey awo- yacni agoonta in xoolahooda loo dhiibo albuluuq waarushdu buluuqu waaga qaangaadh laakiin kuma fille eh waa in rushdina lagu arko oo rushdigu waxa weeye ruuxu inuu diin ahaan iyo adduunye ahaanba u hagaago waxaa looga jeedaa horta adduunye ahaan waa inuu saalixu yahayo xoolaha loo dhiibo waa inuu laxe jeclaynayo oo waxa weeyaan xoolihiisa maamulan karo oo aanu meel kaga wada dhaqaaqayn marka adduunye ahaan waa inuu saalixu yahay iyo xoolihii diin ahaan waa inuu saalixu yahayoo caqligiisu taanba ha noqdo laakiin xayraan soomahoydo sikhraan oo xoolaha habeen ku baabi'inaya hadduu yahay dee waxa weeyaan gacanta loo gelin maayo marka rushdi diin ahaan iyo dunye ahaanba waa in hagaag loogu arko oo macnaha qof hagaagsan oo hantidiisa dhaqan kara waa inuu noqdo markaasaa gacanta loo gelin karaa haweenka meherkoodiina waxaa la yidhi siiya waa waajiba wa aatu nisaaa saduqaatihinna nixla waxaana la yidhi hadday wax ka mida idiin haneeyaan cuna isagoo hunguri mar leh oo aan wax dhibaato lahayn haddii kale iyadaa xaqu leh oo cid kale far kama saari karto bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha annaasu yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida horaynu u tilmaanno waa suura madaniya aayaadkeeduna boqol toddobaatan iyo lix allah waxau uhi yaa ayuha annaasu dadkiiow itaquu ka cabsada rabbakum rabbigiin aladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray oo min nafsin naf idinka abuuray nafta oo waaxidatin keliya waa aadam oo wakhalaqa ka abuuray minhaa naftii keliya ahaydna zawjaha lamaanaheedii waa xawaa oo wabasa ka firdhiyey oo ka faafiyey minhumaa labada nafood waa aadam iyo xawaae rijaalan rag ka firdhiyey oo ka faafiyey raggaasoo kathiira fara badan iyo wa nisaa'an haween ka faafiyey haweenkaasoo iyaguna kathiiratan usoo qadar fara badan wattaqullaah ilaahay ka baqa alladii allahaasoo tasaa'aluuna aada wax isku weydiisanaysaan bihi alleh oo markay wax isweydiisanayaan bay odhan jireen as'aluka billaah allaan kugu weydiista inaad sidaa ii yeesho ama waxa ay siiso markaa rabbiga aada wax isku weydiisanaysaanna ka baqa rabbigaah wal arxaama ku yacni waxaad ku cadaftaa wattaqullaahada oo ay wattaqul arxaama ay wattaquu mudaafna usoo qadaro wal arxaama ay wattaquu qatca al arxaami qaraabada goynteedana iska jiro oo ka baqa waayo ina allaha alle kaana waxau ahaaday calaykum korkiinna raqiibaa kii idin ilaalinaya ee arrinkiinna og ayaa alla ahaaday subxaanah wa aatuu siiya alyataama agoontii amwaalahum xoolahooda siiya waa cinda albuluuqi waarushdi markaa dee agoonnimona waa ka baxeen oo laa yutma bacda alixtilaam baa la yidhi oo ruuxu kol hadduu qaangaadho agoonnima hadhaye waxaa loo yidhi alyataamaa waa biictibaari maa kaanuu calayh waa marka la fiiriyo waxay ahaan jireen imika ma ahae wa aatuu siiya alyataamaa kuwii agoonta ahaa siiya amwaalahum xoolahoodii siiya waa labada shardiya inoo iman doona marka laga helo walaa tatabadaluu ha ku bedelina alkhabiisa ka xun ee xoolihiinna ka mida bidayibi ka wanaagsan ee xoolaha agoonta ka mida ha ku bedelanina oo ka xunna iyaga ha u reebina kooda wanaagsanna ha ka doorsanin oo idinku ha ka qaadanina walaa taakulu ha cunina amwaalahum xoolahooda ilaa amwaalikum maca amwaalikum xoolihiinna la jirkooda ha cunina idinku ha isku darsanaya xoolahoodi iyo xoolihiinna sidaa ha u cunina oo ilaada bimacnaa maca laga dhigo ama walaa taakulu ha cunina amwaalahum agoonta xoolahoodii ha cunina ilaa amwaalikum ay madmuumatan ilaa amwaalikum xaal ay yihiin xoolaha agoontu kuwa lagu darayo xoolihiinna oo intaa isku dhex dartaan dee wixiibaa isku cunina waayo innahu ay il aklu cunitaanka xoolaha agoonta la cunaya kaana waxau ahaaday xuubaa dembi dembiga oo kabiira weyn wa in khiftum haddii aa ka baqataan allaa tuqsituu inaydaan u cadaalad falin filyataama ay fii nikaaxi yataama annisaa haweenkii agoontaa guurkooda inaydaan u cadaalad falin haddaa ka baqataan fankixuu guursada maa shaygii taaba idiin hagaagsanaada lakum idinka oo min annisaa'i haweenkii ka mid ah mathnaa xaal ay yihiin haweenkaa idiin hagaagay labalaba iyo wa hulaatha saddex saddex xaal ay yihiin iyo wa rubaaca xaal ay yihiin afar afar markaa mathnaada min annisaa'i laga xaaleeyo amase maada horeba ka bedel oo fankixuu guursada maa taaba lakum min annisaa haweenka wixii idinka hagaaga guursada mathnaa maada ka bedelo mathnaa labalaba guursada wa thulaatha saddex saddex guursada wa rubaaca afar afar guursada fa in khiftum haddii aad ka baqataan anlaa tacdiluu inaydaan u cadaalad falin oo aad ka baqataan haweenka faraha badan inaad u garsoori kari waydaan fa waaxidatan ay fankixuu waaxidatan dee midun guursada aw maa malakad aw iqtasiruu ama ku gaabsada maa malakad ay calaa maa malakad waxay hanatay aymaanukum midigyadiinna oo addoontiinna ah daalika arrinkaa lasoo sheegay inaad sidaa lasoo sheegay samaysaan ayaa adnaa ugu dhowaansha badan allaa tacuuluu inaydaan jawr falin ama aydaan dulmiin oo aydaan leexan sidaasaa ugu dhow marka waxaa la yidhi dhaqankooda jaahiliyadii hore haweenka agoonta ah markay qurux ama xoolo ku arkaan intay guursadaan ayaanay daryeeli jirin oo ay dayici jireen ilayn cidna kagama baqanayaan oo waxba iska saari maayaane markaasaa la leeyahay haddaydaan u cadaalad falayn agoonta waxba ha guursanine haweenka kale wixii idinka habboonaada ka guursada laba iyo saddex iyo afarba wixii aad kartaan haddaad si cadaalad fal ka baqataan inaydaan cadaalad fali karayn midun ku gaabsada si aydaan dulmi u gelin wa aatuu siiya annisaa'a haweenkii saduqaatihinna meherkoodii siiya nixlatan siin fa in tibna hadday idiin hagaagaan haweenkii lakum idinkoo can shayin shay ay idiin hagaagaan macnaha idiin haneeyaan shaygaasoo minhu meherkii ka mid ah fa in tibna lakum hadday haweenku idiin haneeyaan can shay-in shay oo minhu meherkii ka mid ah nafsan min jihati nafsi xagga naf ahaan iyagoo habbi ku ah oon cidina ku khasbin naf ahaan xagga naftooda marka la eego hadday idiin haneeyaan xoolihii meherka wax ka mida fakuluuhu meherkaa cuna haniyan ay tayiban sida suyuudigu uu soo qadarayo xaal uu yahay mid hagaagsan oo xalaal ah marii'an oo hunguri mar leh oo idiin cuntamaya oo aan dhibaato lahayn marka hadday idiin haneeyaan dee cuna isagoo hunguri mar leh oo wanaagsan oo xalaal idiin ah alla waxau idhi walaa tu'tuu hasiinina assufahaa'a kuwii maangaabka ahaa amwaalakum xoolihiinna hasiinina allatii xoolahaasoo jacala allaahu alla u yeelay lakum idinka idinka yeelay qiyaaman kuwo waxa weeyaan noloshiinnu ay ku taagantahay maa taquumu bihi macaayishukum warsuquuhum ka masruufa kuwaa sufahada ah fiiha ay minhaa xoolaha ka masruufa oo suyuudiguba sida uu soo qadaraya wuxuu odhanayaa atcimuuhum minha marka wuxuu tilmaamayaa fiidu bimacnaa min inay tahay ka masruufa xagga xoolahooda waksuuhum kana anratira oo dhar uga gooya ay xidhaan ay ku anradbeelaan wa quuluu waxaanad ku tidhaahdaan lahum iyaga qowlaa hadal hadalkoo macruufan hagaagsan oo idinkuun baanu wax idiin daryeelanaa ee markaad hagaagtaan ama qaangaadhaan waa wixiini uunoo idinkaa u aayo midhaha dambe iska leh sidaa ku dhaha ilaan waxaa laga yaabaa hadal inuu kaaga yimaadee hadal wanaagsan kula hadal waxay culimmadu yidhaahdeen markaa sufahada ha u dhiibina amwaalakum xoolihiinna baa la yidhi amwaalahum lama odhan ilaan iyagaa sufahadula xoolahan laga xanibayo laakiin waxaa la yidhi nusiba ilayhim liannahu biaydiihim dadkan mas-uulka ka ah kol haddii xooluhu gacantooda ku jiro xoolihiinna la yidho waa loo nisbeeyey laakiin xaqiiq ahaan xoolaha way hayaan uune dee xooluhu waa xoolihii sufahada oo iyagay u hayaan una daryeelayaan intay taabogelayaan markaa sufahada waxaa lagu idlaaqay waxyaabaha qofka xoolihii lagaga xanibi karo ee inuu u tashado loogu diidi karo imaa lisigarihi inuu yar yahay oo kol hadduu caruur yahay intuu ka qaangaadhayo ee ka taabagelayo dee waa loo maamuli aw lijunuunin ama uu waalan yahay kol haddaanu caqliba lahayn dee cidda mas-uulka ka ah u maamuli aw likhifati alcaqli ama hadduu caqli haba lahaado yuu waalaanin laakiin caqli ku filan oo uu ku tashada male waa loo maamuli aw cadamu rushdin ama ma hagaagsana diin ahaanoo dee waa xayraankaa xoolaha habeen iyo maalin ku dhammaynaya marka asbaabtaas oo dhan waxa weeyi waa lagaga xanibi karaa xoolaha ruuxa ilaa inta uu noqonayo qof hagaagsan oo xoolihiisa isagu maamulan kara walaa tu'tuu hasiinina assufahaa'a kuwii maangaabka ahaa ama sufahada ahaa ee caqligoodu uu liitay ha siinina amwaalakum xoolihiinna waxaa loo jeedaa xoolahoodii aada idinku hayseen allatii xoolahaasuu jacala allaahu allow yeelo lakum idinka uu idinka yeelay qiyaaman ay maa taquumu bihi macaayishukum kuwa noloshiinnu ku istaagayso oo la-aanteed nololi aanay idiin istaagayn warsuquuhum kuwaa sufahada ah masruufa oo fiihaa ay minhaa xoolahaa ka masruufa oo ka arsaaqa waksuuhum kana arratira oo aradka yacnii dharka uga gooya waquuluu waxaanaad ku tidhaahdaan lahum iyaga qowlaa hadal hadalkaoo macruufa hagaagsan wabtalow imtixaama alyataamaa agoontii xataa idaa balaquu markay gaadhaan annikaaxa guurkii oo qaangaadh ay noqdaan fa in aanastum haddaad ka aragtaan minhum iyaga rushdan hanuun iyo hagaag fadfacuu u dhiiba ilayhim iyaga amwaalahum xoolahooda u dhiiba markaa laba shardi baa la xusayoo annikaax warushdu qaangaadh iyo inay hanuunsan yihiin oo hagaagsan yihiin oo hadduu qaangaadh yahay laakiin caqligiisu aanu ku fillayn oo aanu tashan karayn loo dhiibi maayo ilaa labadaa shardi la ysla helo culimmadu markaa waxay idhahdeen rushdigana diin ahaan iyo xagga adduunyada iyo talada xoolaha labadaba ruux hagaagsan waa inuu yahay oo waxa weeyaan qumman marka fa in aanastum wabtaluudana culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa lagu jirabayaa ama lagu imtixaamayaa dee xoolihii wax ka mida inta loo dhiibo ayaa wax la odhanayaa soo iibi ama waxaa soo qabo dee halkaasaa laga garan qof lexe jeclo leh oo xoolihiisa ilaashanaya inuu yahay iyo inuu meel kaga dhaqaaqayo imtixaanku waa kaa wabtaluu imtixaama alyataamaa kuwii agoonta ahaa xataa idaa balaquu markay gaadhaan annikaaxa guurkii waa qaangaadhkii oo arrimo saddexa midkood dee waxa weeyaan qofkii inuu shan iyo toban jirsado in waxa weeyaan biyihii taranka uu arko in waxa weeyaan timihii hoose usoo baxaan xagga dumarkana caadadii waxa weeyaan ama xaydkii inay arkaan calaamadahaas baa calaamaadkii buluuqa noqon kara marka xataa idaa balaquu markay gaadhaan annikaaxa guurka waa qaangaadhkii fa in aanastum haddaad ka aragtaan minhum iyaga rushtan hanuun iyo toosnaan fadfacuu u dhiiba ilayhim iyaga amwaalahum xoolahooda oo walaa taakuluuhaa xoolihii ha ka cunina israafan ay musrifiina xaal aad tihiin kuwa ka daadaadinaya oo ka beytimaalinaya oo xoolihii ku xadgudbaya wa bidaaran ay wa mubaadiriina iyo xaal aad tihiin kuwa ka degdegaya an yakbaruu inay weynaadaan ood isleedahay intaanu kugu qaangaadhin ka gaadhsii oo ka cun labadaa sifo sinaba xoolahaa ku cunina idinkoo ka daadaadinaya iyo idinkoo kala degdegaya yaanu kugu qaangaadhine ka gaadhsii labada siyood sina ma bannaana in xoolaha agoonta lagu cuno waman axadka kaana ahaaday khaniyan mid hodana fal yastacfif ha dhowrsoonaado oo afka yuu saarin isagoo xoolihii agoonta u haya u hagaajinaya oo u daryeelaya hadduu hodan yahuunu u baahnayn ha u daayo iyuu u dhowaanin waman axadka kaana ahaaday faqiiran mid caydhoo baahanna falyaakul ha ku cuno bilmacruufi wanaag si wanaaggeeda la yaqaano oo sida curfiga iyo caadada dadkaba waafaqsan ha kaga cuno isagoon ku xadgudbayn marka macruufka uu kaga cunayo waxay culimmadu ku tilmaameen in waxa weeyi dee calaa qadri xaajatihi kol hadduu xoolihii agoonta ka shaqaynayo faqiir baahanna uu yahay dee hadday u sinnaato inuu xoolahooda intuu dayaco uu dhulkaa u shaqo tago iyo iyaga inuu shaqadoodiiyo xoolahooda u rogrogo labadaasi hadday u sinaadaan ka dhaqaaqi maaye wuu ka shaqaynayaa qadarka baahidiisana waa ka qaadanayaa isagoon ku xadgudbin culimmada qaarkood macruufka waxay ku xadeeyeen ujratulmithli isagoo kale meeshaasoo kale marka uu ka shaqaynayo wuxuu ka qaadan lahaa oo kale ayuu dee ka qaadanayaa si uu baahidiisa ugu buuxiyo alla waxau ihi fa idaa dafactum markaad u dhiibaysaan ilayhim agoontii amwaalahum xoolahooda oo idaadani waa darfun limaa yastaqbilu min azamaan o idaa aradtum an tadfacuu ilayhim ilan kol haddaad u dhiibtaan markhaatiba ma hadhine waa in xilliga dafciga ishaadku u dhaco markaa fa idaa dafactum marka aad u dhiibaysaan ay aradtum an tadfacuu aad doontaan inaad u dhiibtaan ilayhim iyaga agoontii amwaalahum xoolahoodii inaad gacanta ka gelisaan markaad doontaan iyagoo qaangaadh iyo hagaag bay isku darsaday fa ashhiduu markhaati geliya calayhim korkooda oo marag iyo markhaati u sameeya intii hadhow hadal ka iman lahaa wa kafaa billaah allah ayaa idinku filan xasiiban ay muxaasiban xaal uu yahay rabbi mid wax xisaabiya ama xasiiban min jihati xisaabiye yacni xagga mid idin xisaabiya allah idinku filan oo mansuubka kafaa ka dambeeya waa tamyiis ama xaal labada midun wa kafaa billaahi alle ayaa idinku filan xasiiban xagga mid idin xisaabiya ama xasiiban xaal u yahay mid idin xisaabinaya rabbaa idinku filan wallahu aclam